bsm اllahi الرحmn الرaحim alxamdu لlh rb العaalamiin والslaaة والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wfiqna min alaqwali واlأcmaali lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ee suuraة اlancaam waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo toddobiyo soddonaad allah waxa uu ihi subxaanah wlow أnna نزlna إlyhm الmalaa'kaةa وklmhm الmwtى وxashrna عlyhm kula شhayءi qbla ma kanuu liyؤminuu إla an yshaaء اllah wlakina أkharhm yجhaluun hadihi الآayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay tacanut lmushrikiina fi طalab اlaayaat wa waciiduhum calaa dalik madaxadayga iyo canaadka iyo cariigsiga kuwa mushrikiinta ah marka ay dalbanayaan mucjizaad iyo aayaad kowni ah in loo soo dejiyo iyo goodiga arrintaa ku soo arooray oo allah waxa uu ihi subxaanah wlow anana nazlna ilayhm اlmalaa'kaةa wakalamhm اlmowtى wakalamahum اlmowtى waxasharna calayhim kula shayin qubula ma kanuu liyu'minuu waxaa allahu halkaa ku caddeeyey haddii xataa waxay dalbanayaan loo yacnii loo fuliyo oo aayaadka ay soo iqtiraaxayaan ay leeyihiin kaa iyo kaa noo keen xataa haddii loo keeno marnaba inaanay rumaynayn oo ilaahay waxa uu yihi malaa'igta ay dalbanayaan haddii lagu soo dejiyo ku rumayn maayaan ileen way dalbadeen malaa'ig in loo keeno oo allah waxau ihi subxaanah wa qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbana laqad istakbaruu fii anfusihim wacatow cutuwan kabiira maxaana loogu soo dejin waayey malaa'ig ama rabbigaya aanuu arki weynay ayaa ay yidhaahdeen waa kuwii aan liqaha iyo la kulanka rabbi aan rajaynayn ama aan rumaysnayn ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inay iskibriyeen oo ay ka qooqeen oo ka kibreen xaqa iyo wanaagga haddaba codsigaa ay leeyihiin lowlaa unsila calayna almalaa'ika maxaa malaa'igna loogu soo dejin waaye haddii loo yeelo loo soo dejiyo ma rumaynayaan waxyaabahay dalbadeen waxaa ka mid a markii bacsiga iyo isa soo noolaynta dambe loo sheegay inay yidhaahdeen faatuu biaabaa'ina in kuntum saadiqiin haddii bacsi iyo nolol dambe inay jirto ay runtiin tahay bal aabbayaashayadii hore dhintay soo nooleeyo keena ilaahay waxa uu tilmaamayaa kuwaa laftooda haddii inta loo soo nooleeyo ay la hadlaan inaanay rumeeyeen wa kallamahum almowta bal alla wuxuu tilmaamay haddii wax walba loo soo shiriyo jin iyo insiba oo si caddaana hortooda loo keeno iyagoo koox kooxa marnaba may rumeeyeen qubulan markaa waa jamcu qabiilin waana afwaajan iyagoo koox kooxa jin iyo insi dad iyo duunyo jamaadaad wax walba haddii hortooda lasoo tubo ku rumayn maayaan marka waxaa la tilmaamayaa uun aayaadka ay dalbanayaan diindoon iyo iimaan raadis inaanay ka ahayn ee cajsigelin iyo canaaduunay ka tahay oo marnaba aanu iimaan aanay taasi u sababayn baa alla uu tilmaamay waxaa kaloo ka mid ah aayaadkan waxyaabaha ay ka warrameen shahaadatullaahi bisidqi rasuuli fii maa yanzilu calayhi min rabbih ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay oo uu ka markhaati kacay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku soo dejinayo ee rasuulku uu sheegayo inay runtii tahay oo uu yahay rasuulu min rabbi alcaalamiin oo taasi wax shaki ah inaanay lahayn afa gayra allahi abtagii xakaman wa huwa aladii anzala ilaykum alkitaaba mufasala waladiina aataynaahum alkitaaba yaclamuuna annahu munazalu min rabbika bilxaq falaa takuunanna min almumtariin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay xataa kuwii cilmiga la siiye ama kutubaha hore ay ka markhaati yihiin nebiga waxaa lagu soo dejiyey inuu yahay xaq munazala min cindi illaahi subxaanah waxaa kaloo aayaadku ay tilmaamayaan sifatu akhar innaas wa cilmu llaahi bimaa fii nufuusihim dadka bedidooda tilmaantoodu waxay tahay inay baydheen oonay hanuunsanayn iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu og yahay uurkooda waxa ku jira oo cilmi uu ku koobay wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah in ytabicuuna ila اdanna wain hm ilaa yakhrusuun ina rabaka huwa aclamu man yadilu can sabiilihi wa huwa aclamu bilmuhtadiin marka waxaa la tilmaamay sifatu akhar nnaas inay fasaad iyo hallow tahay oonay hanuunsanayn inta yarina ay tahay inta hanuunsan ee hagaagsan wa qaliilu min cibaadiya shakuur cidda hanuunsan iyo inta habowsanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu og yahay oo isagu u arkaayo nin walbana abaalkiisa uu marin doono waxaa kaloo aayaadka alla uu ku tilmaamay bayaanu maa yaxilu wamaa yaxrumu min addabaa'ix waxaa laynoo caddeeyey waxyaabaha xalaasha ah iyo waxa ka xaaraansan dabaa'ixda iyo waxyaabaha la qalo xalaashooda iyo xaaraantooda maxaa xalaala maxaase xaaraan ah waxaa laynoo tilmaamay dabiixada lagu gowraco ilaahay magiciisa bismi illaahi wallaahu akbar ee ruuxa muslimku uu gowraco in waxa weeyaan ay xalaal tahay oo la cunayo waxaa la mida ahlulkitaabku waxay iyaguna gowracaan wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum ilaahay waxa u yihi markaa fakuluu mima dukira smu llahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin waxaad wax ka cuntaan wixii magaca alle lagu xusay markii la gowracayey bismi illaah wallaahu akbar magaca ilaahay wixii lagu qalay ee lagu gowracay cuna haddaad rumaysantihiin aayaadka rabbi kadib waxaa lagu canaantay kuwii mushrikiinta ahaa diidmada ay diideen wixii magaca ilaahay lagu gowracay inay cunaan oo waxa ay yidhaahdeen sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyagoo la murmaya ayaa waxay ku yidhaahdeen maa qatala allaahu axaqu an ta'kuluuhu mima qataltum waxa alla u laayey ayaa ka awlaysan oo ka mudan in la cuno waxa idinku layseen waxay u jeedaan waxa iskii u baktiya ilaahay baa dilay waxa idinku gowracdaanna idinkaa laayey waxa idinku dishaanna maxaa xalaal ka dhigay wuxuu ilaahay dilana maxaa xaaraan ka dhigay waa doodii gaalada ama mushrikiinta tiiba alla uu ku canaananayaa markaase alla waxau ihi wamaa lakum anlaa ta'kuluu mima dukira smu llahi calayh waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh maxaa idiin sugnaaday aydaanu cunayn wixii ilaahay magiciisa lagu xusay markii la gowracayay ee aada u diidaysaan iyadoo ilaahay idiin balballaadhiyo o idiin bayaamiyey wuxuu idinka xarimay waxay waxa weeyaan daruuro ama dani idiin geysa mooyaane markaa sababta loogu canaananayaa waxa weeye waa tarku lakli maca ictiqaadi xurmatihi shaygii mubaaxa ahaa ama xalaasha ahaa ee magaca ilaahay lagu gowracay een xaaraanta ahayn ayaa waxay uga tegayaan cunistiisa iyagoo ictiqaadsan inuu xaaraan yahay ta lagu canaananayaa waa taas laakiin ruuxu isagoon xaaraannimo ka ictiqaadsanayn hadduu iska daayo o aanu cunin dee kuma khasbana waa u mubaax hadduu doonana waa cunaya hadduu doonana waa iska daynayaa laakiin arrintan caqiidadu la socotay ay leeyihiin waa xaaraan ayaa lagu canaananayaa oo la leeyahay magaca alle wixii lagu gowracaa waa xalaal ee xaaraan ma aha wqad fasla lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh marka aldaruuratu tubixu lmaxduuraat wixii lagaa xarimay yacni haddii laguu dhibaato geliyo daruura kuu qabato dee naftaada waad ku badbaadin kartaa waqad fasala lakum maa xarama calaykumna waxaa lagu ishaarayaa aayaddii suurat lmaa-ida inagu soo martay xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir ilaa aakhirih yacni aayaddaa dheer ee muxaramaadka lagu tilmaamay ayaa lagu ishaarayaa waqad fasala lakum maa xarama calaykum dee wixii magaca alle lagu xusayna kuma jirin ee waa xalaal isagu oo xaaraan ma aha waxaa markaa culimmadu ay isku khilaafaan shaygii waxa weeyaan ruux muslimihi gowracay laakiin magaca alle aanu ku xusin muxuu noqonayaa waayo isaga mushrigu wuxuu gowraco inuu xaaraan yahay hadal ma leh marka taasoo kale jalaaleynku waxa uu odhanayaa marka uu masaladaa ka warramayo waxa muxaramka ah bian maata inuu bakhtiyo oo uu dhintay iyadoon la gowricin dee muxaramkii buu noqonayaa waqad fasala lakum maa xarama calaykum aw dubixa cala smi gayrihi wuxuu odhanayaa ama shayga lagu gowraco magacii alla midaan ahayn waa muxaram wailaa famaa dabaxahu lmuslimu walam yusami fiihi camdan aw nisyaanan fahuwa xalaalun wuxuu odhanayaa markaa jalaaludiin asuyuuti laakiin ruuxa muslimkii wixii uu gowracay ee magaca allana aanu ku magacaabin laakiin isagoo muslima uu gowracay ama ogaan ha uga tago tasmiyada iyo magacaabista ama ha iloobe xalaal buu noqonayaa qaalahu ibnu cabbaas wa calayhi shaafici wuxuu odhanayaa ibnu cabbaas baa sidaa yidhi imaamu shaaficina saasuu qabaa marka waa dee masale khilaafiya oo culimmada iyo fuqahada qaarkood ay qabaan sidan si ka duwan oo ah muslimba ha gowracee kol haddaanu magacii alle ku magacaabin oo aanu ku xusin xaaraan buu noqonayaa culimmada qaarna way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen camdan ogaan si badrheedha hadduu uga tagana waa xaaraantinimoobayaa walow ka qalay muslimba ha noqdee hadduu nisyaanan uga tagayna rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhta'na waa laga loo qaban maayo wuxuu gowracayna waa xalaal oo culimmada qaarna sidaasay u kala saareen ma ogaan buu uga tegay mise waa iloobay oo xilligiiyo xurmada ay ku kala xidheen marka adu waa mas'alo dee ay culimmadu ku kala duwan yihiin laakiin suyuuti isagu waxa uu rajaxay oo uu yidhi imaamu shaaficina sidaasuu qabaa in kol haddii muslim gowracay walow tasmiyadii haba ka tagee aanu xaaraan noqonayna u xalaal yahay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mathalu lmu'mini waalkaafir ruuxa mu'minka ah iyo ruuxa gaalka ah mathalka iyo tilmaanta ama sifada lagu sifeeyey oo allah waxau ihi awaman kana maytan faaxyaynaah wjacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha gaalka waxaa lagu tilmaamay meyd dhintay oon noolayn kol haddii qalbigiisa iimaan aanu ku jirin waa qalfoof socda oo bilaa nafa oo meytida la mid ah mu'minkana waxaa lagu tilmaamay xayi iyo mid nool kol haddii qalbigiisa nuurka iimaanku uu degay waa qof nool markaa gaal iyo mu'min waxay isku yihiin marka la sifeeyo ama la tilmaamo qof dhintay iyo wax qof nool ayay isku yihiin waxay la mid tahay un aayaddiina soo martayna waataynu ku tilmaannay xayaatada iyo mowdka marka macnawi laga dhigo in mu'minka iyo gaalka lagu tilmaamay in allaha faaliqu lxabi wannawa yukhriju alxaya min almayiti wa mukhriju lmayiti min alxayi halkaasaynu ku tilmaannay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mathalu lmujrimiina wa caaqibatuhum mahalka dadka mujrimiinta ah ee dembiilayaasha ah iyo cidhibxumadooda iyo halka ay ku dambaynayaan wakadalika jacalnaa fi kuli qaryatin akaabira mujrimiiha liyamkuruu fiiha wamaa yamkuruuna ila bianfusihim wamaa yashcuruun waida jaaءathum aayatu qaluu lan nu'mina xata nu'ta mila ma uutiya rusulu اllah allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah sayusiibu aladiina ajramuu sagaarun cinda allahi wacadaabun shadiid bima kaanuu yamkuruun ilaahay waxa uu tilmaamay in sunnadiisa iyo dariiqadiisu ay ku dareertay jidkii hore hore waxa weeyaan cid bedeli karta aanay jirin umamkii hore iyo ummadaha dambaba in magaalo kasta iyo degaan kasta waxa weeye kuwooda madaxyaweynta ee maalqabeenka iyo madaxda in waxa weeyaan laga yeelayay kuwo tamakuno oo maalka iyo madaxtinimadaba u haya dabadeed halkaa magaalada ama qaryadaas kuwa makri iyo shirqool ku sameeya ayay ahaan jireen kuwa madaxda iyo maalqabeenka ahi oo waxa weeyaan diida dacwada iyo diinta ay rusushu ula yimaadaan iyagoo u haysta diinta in lagu helayo maalka iyo madaxtinimada ooay odhanayaan rumaynba mayno ilaa nala siiyo wixii rususha la siiyey oo kale ilaahay baa laakiin ku radiyey arrinkaas oo ku celiyoo yidhi ilaahay baa og halka uu risaaladiisa yeelayo cidda uu nebi ka dhigayo iyo cidda uu waafajinayo inay ambiyada iyo rususha dariiqadooda raacaan waayo waa sunno ilaahay oo soo jireen ah had iyo jeer ambiyada iyo rususha atbaacdoodu inay noqoto kuwa dacafada iyo fuqarada ay u bataan kuwa maalqabeenka iyo madaxduna ay u bataan kuwa ugu horeeya ka hor imanaya xaqa ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaas mujrimiinta ah ilaahay agtiisa dulli iyo cadaab darani inuu u yaallo oo shirqoolka iyo makriga ay samaynayaan inay ku mutaysanayaan cadaab iyo dulli if iyo aakhiraba waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay mathalu lmuhtadi waaldaal ka hallaabay iyo ka hanuunay mahalka iyo tusaalaha ay leeyihiin allah waxa u yihi faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa waxaa allahu yidhi ruuxa alla uu hanuun iyo hidaaye la doono laabtiisaa loo ballaadhiyaa hanuunka diinta iyo cibaadada iyo daacada waa loo sahlaa oo waa la waafajiyaa oo waa loo macaaneeyaa xumaha iyo diindarradana waa lagu cusleeyaa laakiin ruuxa hallowgiisa alla uu doonee alla uu qadaray inuu hallaabo kaa laabtiisa cidhiidhi dayiqa laga yeelaa sidii nin samada kor la yidhi oo kale oo macnaha waxaa lagu cusleeyaa oo ku cuslaada hanuunka iyo iimaanka iyo khayrka iyo wanaagga inuu sameeyo dee waxay ku noqotaa nin samada kor la yidhi oo kale siday ugu adag tahay ee iimaanku qalbigooda aanu u gelayn kuwaas xumaha iyo gaalnimadana waa loo fududeeyaa oo wax walba waa uga sahlanaataa marka waa labada mihaal ee kala tusinaya ruuxa hanuunay iyo ruuxa hallaabay waxaa kaloo aayaadka ku sugan min mashaahidi yowmi alqiyaama muuqaalada iyo dhacdooyinka iyo mashaahidda qiyaame wax ka mid ah rabbi ina xasuusiyey si loogu diyaargarooboon loo ilaabin wa yowma yaxshuruhum jamiican yaa macshara aljinni qad istaktartum min alinsi wa qaala awliyaa'uhum min alins ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم إلهي تبارك وتعالى halkaa wuxuu ku tilmaamay marka dadkii iyo khalaa'iqda lasoo wada ururiyo ee bankii iyo carasaatulqiyaama la isugu keeno ayaa alla wuxuu u dhawaaqayaa jinkii oo uu odhanayaa waad hadlayseen in fara badan oo insigii ka mid ah kuwii insigiina waa hadlayaanoo waxay odhanayaan waannu isku tamatucno badhkayaba badhka kale dee wuu ku intifaacay oo waxbuu ka faa'iiday wakhtigaad noo muddaysayna waanu gaadhnay oo dee qiyaamadii waa tan dhacday waxaa loogu jawaabayaa hoygoodu naar inuu yahay ciyaadan billaah halkaana ay ku waarayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan in ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnadiisa soo jireenka ay ka mid tahay tawliyatu daalimiina bacdahum calaa bacd in ilaahay dadka daalimiintee dembaabay barhkoodba barhka kale uu madax uga dhigo oo halkaa waxaa lagu tilmaamayaa sunno iyo dariiq soo jideenoo hore alla u jideeyo oon marnaba doorsoomayn oo ah dadka madaxdoodu inay noqonayaan uun iyagu sida ay yihiin oo mujtamacu hadday yihiin daalimiin dembaabay oo fasaadka iyo foolxumada ku xeel dheeraaday kuwa noocoodunbaa lagu sallidayaa madaxyana u noqonaya xukaam iyaga maamulo oo dubbo lagaga dhigayaa lagu karbaasho haddayse yihiin ummad wanaagsan oo wanaag iyo samaha ku sugan xumaha iyo sharkana isu diidaysa waxaa madax looga dhigaa kuwo noocoodaasoo hagaagsan markaa sunnatullah waxay ku dareertay dadku noocay yihiin madaxdoodu inay noqoto markaa dadku way khaldan yihiin markay doondoonayaan madax wanaagsan iyagoo iyagu qaldan halka wax ka hagaagaan ee laga saxaa waa ummadaha iyo mujtamacaadku iyagu horta inay ishagaajiyaan markay iyagu hagaagaan ka hagaagsan iyagu kasoo dhex baxaya oo allah waxau ihi wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsibuun sidaanu jinka iyo insigaaba aanu isaga madax dhignay ee barhkooda barhka kale ay madax iyo maamul ugu noqdeen sidaas oo kale ayaanu dadka daalimiinta ee dembaabay barhkood baanu barhka kale madax uga dhignaa oo kuwa iyaga ka mid a uunbaa madax u noqda oo lagu imtixaamaa acmashoo kale waxau ihi idaa fasada annaasu umira calayhim shiraaruhum dadku markay xumaadaan kuwooda ugu liita ugu sharka badan baa madax looga dhigaa innamaa yuwalli illaahu baynahum biacmaalihim ilaahay dhexdooda wuxuu wilaayo uga yeelayaa un acmaashooda wixii ay ku kasbadeen oo jinsiga acmaashoodunbaa cummaashooda iyo madaxdoodana laga dhigaa kamaa takuunuu yuwallaa calaykum waa xikmad xeel dheer sidaa ahaataan unbaa laydinka madax dhigayaa sidaa tihiin unbaa madaxdiinnuna tihiin marka waxba madaxa canaananina idinku iscanaanta haddaa waxba garan weydaan cabdiraxmaan naasir asicdina waxauu tafsiirkiisa qayimkaa ku odhanaya wa min dalika ana alcibaada idaa kahura dulmuhum wa fasaaduhum wa mancuhum alxuquuqa waxau odhanayaa marka addoommada dulmigooda iyo fasaadkoodu bato wa mancuhum alxuquuqa alwaajiba iyo xuquuqdii ku waajibtay zake iyo wax kalaba inay diidaan yacni marka ay badato oo macnaha xaqii alla ku waajibiyo xoolahooda ay ka bixin waayaan waa uun dunuubta badatay bay ka mid tahe taasi markay dhacdo wallaa calayhim dalamatan yasuumuunahum suu'a alcadaab ilaahay wuxuu madax uga dhigaa kuwa daalimiinahoo cadaabka u daran dhadhansiiya waya'khuduuna minhum biاlظulmi waaljawri adcaafa maa manacuu min xuquuqi illahi wa xuquuqi cibaadi calaa wajhin gayri ma'juuriina walaa muxtasibiina waxa uu yidhi kuwaa lagu salliday oo yacnii dulmi iyo xadgudub kaga qaadanayo xoolahooda xaqii ilaahay ee ay diideen iyo xaqii addoommada ay manciyeen libinlaabkii ayay kaga qaadanayaan si khasab ah iyagoon abaal ugu qabin kuwan laga qaatayna ajar iyo abaal aanay ka helayn macnaha wuxuu tilmaamayaa dee waynu ognahoo zakada xoolaha waxa ka waajibaa waa wax kooban waxa miskiinku uu kugu yeeshaa waa wax kooban oo xoolahaagu intuu leegyahay iyo waxa ka waajibaya dee nisbada u dhaxaysa waa garanayaa qofka sakada garanaya iyo waxa ka waajibaya marka intii yarayd ee waajibka ahayd markii loogu taag waayey waxaa lagu sallidayaa madax intaa lib intaasoo jeer tobanlaabkeed xoog kaga qaata iyagoon abaal ugu qabin baa lagu ciqaabayaa kamaa ana alcibaada idaa saluxuu wastaqaamuu aslaxa allaahu rucaatahum wa jacalahum a'immata cadlin wa insaaf laa willaata dulmin waictisaaf waxau idhi sidaasoo kale sunnada alla waxay ku dareertay addoommadu markay hagaagaan ee diinta ay ku toosnaadaan madaxdooda ilaahay waa u hagaajiyaa waxaanu uga dhigaa madax cadaalad iyo yacnii toosnaan ku hagto oo ku hogaamisa laakiin madax dulmi iyo jawr ku xukunta ilaahay kama yeelo marka khulaasadu waxa weeye waa kamaa takuunu yuwallaa calaykum daalim haddii lagugu imtixaamo ummaddaa dulmiga iyo dembiga fashay waana xaqiiqo jirta maanta waaqiceenna marka la eega carab iyo cajanba mujtamacaadka iyo ummadihii way fasahaadeen iyagoo iyagii fasahaaday oo dhaqan xumada iyo dembigii dhexdooda caadi ka noqday ayay haddana madax saalixiin iyo awliyaa doonayaan dee heli maayaan iyagu waa inay hagaagaan madax hagaagsan haddii ay rabaan waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay hadihi al aayaat suwaru iftiraa'aati almushrikiin waraddu calayhim suwar iyo tusaalayaal ka mid ah siday mushrikiintu ilaahay ugu been abuurteen iyo raddiga arrintaa lagu radiyey lagu inkiray laguna celiyey oo allah waxau ihi wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarsi walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaa'ina ila aakhiri alaayaat waxaa la tilmaamayaa nimankii mushrikiinta caqli xumadooda xoolihii waxay ilaahay uu siiyey xoola iyo beero ayaa intay kala qaybqaybiyeen oo ay kala oodeen oy xerooyin iyo u kala samaysteen meelo gaar ah ay yidhaahdeen intaana ilaahay baa leh intanna asnaamtayada iyo shurakadayada ayaa leh marka macnaha qaybintaa ay kala qaybiyeen wixii ilaahay uu ku arsaaqay waa iftiro iyo been abuurad beentooda ilaahay bayaamiyey laguna inkiray cuquubada ka dhalan kartana loo tilmaamay allah waxau ihi subxaanah walow annanaa haddii anagu nazalnaa aanu kusoo dejin aanu kusoo dejin lahayn ilayhim iyaga xaggooda almalaa'ikata malaa'igta ilain malaa'ig bay dalbadeen oo yidhaahdeen lowlaa unzila calayna almalaa'ika marka allah waxau yidhi walow annanaa haddii anagu nazalnaa aanu kusoo dejin lahayn ilayhim iyaga xaggooda almalaa'ikata malaa'igtay dalbadeen haddaanu kusoo dejin lahayn oo wa kallamahum ay la hadli lahaayeen almowtaa kuwii dhintay aabbayaashood inta loo soo nooleeyo iyagoo hor taagan oo la hadlaya ay arki lahaayeen oo waxasharnaa aanu u soo shirinno calayhim iyaga korkooda kulla shay-in shay walba aannu u soo xaadirinno oonu u soo shirinno qubulan ay afwaajan xaal ay yihiin koox koox aannu jiniyaynsiba u soo xaadirinno maa kaanuu mabay ahaadeen liyu'minuu kuwii rumeeya marnaba may rumeeyeen ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane walaakina aktarahu ma yeeshee badidoodu yajhaluuna waxba garan maayaan oo arrintaa waa ka jaahil wakadalika jacalnaa likulli nabiyin waxa uu jalaaluddiin asuyuudi soo qadaraya ay wakamaa jacalnaa haaulaai acdaa'ak nebi moxamedow kuwaa kula coyacni kula collaytamay ee kaa gaaloobay sidaanu mushrikiinta cadowgaaga uga yeelay oo kale ayaanu jacalnaa uga yeelay likulli nabiyin nebi walba caduwan cadow waxaanu uga yeelay shayaatiina alinsi insiga shayaadiintiisa iyo waljinni jinka shayaadiintiisa ayaanu cadow uga yeelay oo markaa caduwan iyo shayaadiina laba mafcuul oo jacalnaa mafcuul awal iyo haani ama yacni waxa weeyi in shayaadiinada laga bedela caduwanta oo wakadaalika sidaas oo kale sidaanu adigaba cadow kuugu yeelay nebi muxamedow ayaanu jacalnaa ugu yeelay likulli nebiyin nebi walba caduwa cadow baanu u yeelay ka hor yimaada ka bedelo shayaadiina alinsi insiga shayaadiintiisaanu u yeelay iyo waljinni jinka shayaadiintiisa oo shaytaanuljinniga aan la arkayn iyo ka insigee la arkayaba shayaatiin waxaa loo yidhi sharkiiyo xumaha ay ka shaqaynayaan waayo wixii shar iyo xumaan samaysaba shaydaan baa lagu idlaaqaa oo shar oo dhan shaydaan baa loo nisbeeyaa marka nebi walba waxaanu cadow uga yeelay shayaadiinta jinka iyo insigaba shayaadiintaasoo yuuxii uu waxyoonayo bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale macnaha uu ku waswaasinayo oo hoos uu ugu sheegayo weeyaan waxyigu oo qalbigooda ku tuurayo marka waynu ka sifaynay shayaadiintaasoo yuuxii bacduhum ilaa bacdin ama ka xaaleeyoo yuuxii xaal uu waxyoonayo bacduhum shayaadiinta barhkood ilaa bacdin barhka kale uu waxyoonayo macnaha hoos uu ugu sheegayo uu ku waswaasinayo zukhrufa alqawli hadalka kiisa la qurxiyey yacni hadalka baatilka ee beenta ee haddana la dhoobdhoobay la qurxiyey ayaa waxa weeyaan barhkooda barhka kale u hoos ugu sheegayaa waa maxay cillada iyo sababta ay xumaha iyo sharka isugu sheegayaan guruuran liajli guruurin waa mafcuul liajlihi yacni kado iyo yacni kadsiimo ama dagis ay dadka ku dagayaan darteed waa lugoyn ay dadka lugoynayaan oy ku dagayaan darteed ayaa hadalkaa la qurxiya ay isugu sheegayaan walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi moxamedow ee cadama ficlihim daalik sidaa inaanay samayn hadduu dooni lahaa yacni waxa weeyaan maa facaluuhu mabay sameeyeen yacni haddii uu dooni lahaa inaanay sidaas samayn dee may sameeyeen laakiin allaa doonayoo macnaha wuu qadaray waa mashii'adii kowniga ahayd maaha tii sharciga ahayd walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaa nebi moxamedow cadama ficlihim maa facaluuhudaa laga qaadanayaa mutacalaqa mashiicada oo cadama ficlihim macnaha sidaa inaanay samayn oo shar iyo xumaan isu sheegin yacni sidaa hadduu rabbi dooni lahaa maa facaluuhu dee mabay sameeyeen waxa ay isu qurxinayaanay isu sheegayaan laakiin allah doonuu qadaray dabeed waa sameeyeen oo ficilkaa way faleen fadaruhum isaga taga daba nebi moxamedow kuwaa shayaadiinta ay isu waxyoonaya sharka iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaanba isaga tagoo faraha ka qaad walitasqaa waxaad ku cadaftaa guruuranta oo shayaadiinta ambiyada cadowga looga dhigayjinaya insiba ee xumaha isu sheegaya waxay xumaha isugu sheegayaan guruuran liajli guruurin dagis ay dadka ku dagayaan oo ku lugoynayaan darteed iyo walitasqaa waa cillo labaad iyo walitasqaa waxaa kaloy sharka isugu sheegayaan iyo walitasqaa si ay ugu soo iilatoy ugu dheg raariciso ilayhi zukhrufa alqowlka hadalkaa xunee la qurxiyey si ay ugu dheg raaricisoy ugu soo iilato af-idatu aladiina kuwii qalbiyadoodu laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn isqaaguna waa imaala maca alistimaac waa leexasho dhegraaricini la socoto markaa si ay ugu soo leexdaan oo ugu dhegraariciyaan ilayhi damiirkana waxaad u celinaysaa zukhrufa alqowlka oo hadalka baatilkee la qurxiyey waa si ay kuwaasi ugu soo iishaan uguna dhegraariciyaan iyo waliyardawhu waa ciladii saddexaad maxay waxaa isugu sheegayaan iyo waliyardawhu huna zukhrufa alqowlkii laftiisa u celi iyo waliyardawhu si ay hadalkaa baatilkee la qurxiyey ay uga raalli noqdaan ay u qaataan ilaan waxaa loo qurxinayaa si loo qaatoon looga boodin waa cillada afraade iyo iyo waliyaqtarifuu inay kasbadaan maa shayga hum iyagu muqhtarifuuna ay kasbanayaan iyo waxay kasbanayaan ee shar iyo xumaan iyo gaalnimo iyo macaasi ah si ay u kasbadaan oo u sameeyaan iqtiraafku wuu ku dhacaa fi lxasanati wasayi'a xumaan marka la samaynayo sida tan waliyaqtarifuu maa hum muqhtarifuun iyo wanaag marka la samaynayo sida waman yaqtarif xasanatan nasid lahu fiiha xusnaa laakiin wuxuu iqtiraafku u badan yahay fii camali sayi'aat sayi'ada la samaynayo ayaa inta badan loo adeegsadaa iqtiraafka allah waxa u ihi afagayra allahi abtagii xakamaa qul waxaa tidhaha nebi muxamedow afagayra allah ma ilaahay cid aan ahaynba abtagii aan doontaa oo aan raadsadaa xakaman ay xaakiman xaalu yahay mid ina kala xukumaya markay ku yidhaahdeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kuwii gaalada ahaa bal cid ina kala saarta inoo doon ayaa nebiga waxa la amray inuu ku yidhaahdo ma cidaan alla ahayn baan xakam ina kala saara ka dhigtaa waa maya wax suurtagala ma aha allah waxaa u ihi markaa afagayra allah ma alle cidaan qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow nebigaa la amrayaa afagayra allah ma ilaahay cidaan ahaynbaa abtagii aan doonaa oo aan raadsadaa xakaman ay xaakiman xaalu yahay mid ina kala xukumaya waa maya raadsan maayo cid aan rabbi ahayn oo xakam ina kala saara ka dhigan maayo fa huwa axkamu lxaakimiin wa huwa khayru lfaasiliin wa huwa rabbi alladii allaha weeye ama ka xaaleeyo wal xaal miyaan axadaan alla ahayn doontaa huwa alle alladii allaha uu yahay ansala soo dejiyey ilaykum idinka idiin soo dejiyey alkitaaba kitaabkani qur-aanka ah mufasalaa xaal uu yahay mid la kala bixbixiyey oo la bayaamiyey oo la caddeeyey oo la kala saaray waaladiina kuwa aataynaahumanu siinay alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay waxaa looga jeedaa culimmadii ahlu kitaabka ee towraad iyo injiil waxa weeyaan haystay baa loo jeedaa waaladiina kuwii aataynaahumanu siinay alkitaaba ay ilkutuba kutubtii towraad iyo injiil kuwaanu siinay waa culimmadoodii hagaagsanaa ee hanoonaye yaclamuuna waxay garanayaan annahu qur'aanku munasalun mid laga soo dejiyey inuu yahay min rabbika rabbigaa xaggiisa mid laga soo dejiyey inuu yahay bilxaqi xaqna lagu soo dejiyey ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin nebi muxamedow min almumtariina kuwa ka shakiya xaqnimada qur-aanku inuu munazal yahay kuwa ha ka mid noqonin imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ku odhanayaa walmuraadu nahyu gayrihi can ishaki fi lqur'aani ka qowli raajisi iyaaka acni wasmaci ya jaara wamacluumun ana anabiya sala allahu calayhi wasalama laa yafcalu shaya min dalik walakina allaha yukhaatibuhu liyuwajiha alkhitaaba ilaa gayrihi fi dimni khitaabi waxau odhanayaa nahyigan loo diidayee falaa takuunanna maqsuudku nebiga waa la sii marinayaa oo dadka marka amar loo soo rogayo hoggaankooda loo sii mariyaa markaa ha ahaanin nahyigan falaa takuunanna min almumtariina nebiga waa la sii mariyey unoo dee waa hoggaankii ummadda hormoodka u ahaaye muraadka loo jeedaa waa in dadka kale loo diido inay qur-aanka ka shakiyaan oo waxaa la leeyahay dadow warhoy qur-aanka ha ka shakiyina waa xaqe wuxuu yidhi waxaa la mid a sida qowlu raajis iyaaka acni wasmaci yaa jaara yacni qofku isagoo qof doonaya inuu hadalkan u sheego ayuu cid kale usii marinayaa masalka yacni shicirkaasoo kale usoo qaatay oo amarkiina cid baa lagu jeedinayaa cidda loo jeedaana waa cid kale marka waxa uu sheekhu yidhi waxaana macluum oo la wada garanayaa marnaba inaanu nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaas samaynaynoo marnaba aanu ka shakiyeyn ha yeeshee khitaabkan waxaa nebiga loogu jeediyey isaga loogu wajahe loogula hadlay si waxa weeyaan khitaabkan dadka kale uu ugu jeediyo oo dadka kale uu u gaadho marka hadalka nebiga lagula hadlay waa hadal loo wado dadka kale nebigana loo sii marinayo sala allahu calayhi wasalam laakiin rasuulka marnaba shaki mid uu ka dhacayo ma aha laakiin cidda loo jeedaa waa ummadda allah waxaa u ihi watammat watammat way dhammaystirantay kalimatu rabbik rabbigaa kelmadiisu nebi maxamedo waa dhamaystir way dhammaystirantay waa kelimaatu lqur'aankii oo kelimaatu rabbikana waa la akhriyo oo la jamciyo kelimatu rabbikana dee waa mufrad mudaafa limacrifa oo isaga laftiisu waa caam yeelayaa kelimaadkii rabbi oo jamac buu xagga macnaha ka noqonaya walow xagga lafdiga mufradba ha ka noqdee jamacana waa la akhriyo waa qiro kale kelimaatu rabbika allah waxau ihi watammat way dhammaystirantay kalimatu rabbik rabbigaa kelmadiisu nebi moxamedow waa dhammaystirantay oo waxba kama dhinna oo kelimaadka sharciga ee tansiiliga ee qur-aankii rabbi soo dejiyey waa kuwa dhammaystiran oo waxba ka dhinnayn sidqan xaal ay yihiin kelimaadkaasi run ay fil akhbaari xagga wararka ay ku warramayaan iyo wa cadlan xaal ay yihiin cadaalad yacni kelimaadkaasi ay fil axkaami axkaamta iyo tashriicaadka ay jidaynayaan oo dulmi iyo been labadaba ka caagan oo shaqo aanay ku lahayn marka waynu xaalaynay ama tamyiis ka dhigoo sidqan min jihati sidqi wa cadlan min jihati cadlin yacni kelimaadka rabbigaa waa taam noqdeen sidqan xagga run ahaan iyo wa cadlan xagga cadaaladnimo waa marka tamyiis laga dhigo ama mafcuuli liajlihiba ka dhigo waa taam noqdeen kelimaadka rabbigaa sidqan liajli sidqin wa cadlan liajli cadlin run darteed iyo cadaalad darteed bay u taam noqdeenoo waxba kama dhinna allah waxaa uhi laa mubadila wax bedelaa likalimaati ilaahay kalimaadkiisa uma sugnaaninoo wax alla wax doorin karaa ama bedeli karaa ma jiro wa huwa rabbi assamiicu allah maqalka badan weeyi alcaliimu ee ogaalka badan wain tutic haddaad adeecda nebi moxamedow akhara man cidda ugu badanee fil ardi arlada dhexdeeda ku sugan cidda arlada ku sugan intooda badan haddaad yeesho hee yudiluuka waa ku luminayaa nebi moxamedow can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ka hadlaynayaan in yatabicuuna ay maa yatabicuuna raaci maayaan ila danna mala mooye wax kala raaci maayaan wa in hum ay maa hum iyagu may ahaanin ilaa yakhrusuuna kuwa iska malaynaya mooyaanoo wax iska qiyaasanaye wax kale may ahaanin oo cilmi kuma sugna waxay ku hadlayaan ama ay waxa weeyaan ku dhaqmayaan aslul kharsi waxaa la yidhaha baa la yidhi qiyaasta beeraha dad baa jira khibrad u leh beertu iyadoon weli la goyn marka midhihii ay waxa weeyaan dee bislaadaan ee beertii ay midhayso waxay dad baa dee awood iyo aqoon u leh iyo khibrad inay yidhaahdaan beerta intaasoo jawaan ama intaasoo kiish baa kasoo go-aysa waa qiyaas laga yaabaa sidii uu qiyaasina inay noqoto marka kharsigu asal ahaan luqatan waxaa la yidhaha qiyaasta marka waxaa malaha loogu idlaaqay kharsi yacni waa qof wuxuun iska qiyaasanaya oo wuxuun iska malaysanaya oo xaalkiisu mala awaal uu ku dhisan yahay halkanna waa in tutic akhara man fi lardi waxaa la yidhahdaa ashardu laa yaqtadii wuquucahu bal qad yakuunu mustaxiilan yacni shardi marka shardi lagu xidho kama laasimo inuu dhaco shardigaas bal waxaa suurowda axyaanan in shardi lagu xidho mararka qaarkood waxaan suurtagalba aanay ahayn inuu dhaco mustaxiila sida halkan oo kale oo imika wa in tutic akhara man fi lardi yudiluuka shardigan iyo jawaabkiisu dee waa mustaxiil oo waxa shardiga lagu xidhina waa mustaxiil jawaabkiisuna waa mustaxiil waayo marnaba ma suurowda nebi moxamed inuu adeeco dadka arlada ku sugan badankoodu ilan waa baadiyoobeena inuu yeelaa kama suurtowdo marka shardigaasi inuu dhacaa waa mustaxiil jawaabkiina dee waa mustaxiil oo waa shay mustaxiil oo shay mustaxiila lagu xidhay waxaa la mid a dee la in ashragta layaxbatanna camaluk nebi maxamedow haddaad shirki la timaadid walee camalkaagu wuu guri oo wuu baabi'i dee waa mustaxiil mustaxiil lagu xidhay shirkina la iman maayo camalkiisuna guri maayo waana mustaxiil oo wax suurtagalaba ma aha kanna markaa waa tii oo kale oo wa in tutic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah macnaha weynaynu halkaa ka qaadanayna waxa weeye farabadnaanta laguma garta xaqa weligaa ha is odhan xaggee loo badan yahay waayo xagga jahanamaa loo badan yahay iyo xagga ciidanka ibliis ayaa dadku u badan yihiin laakiin waxaad istidhaahdaa daliilku xagguu kaa xigaa iyo xaqu waayo qofna ha noqdee adiga tiro laguma weydiin laakiin waxaa lagu weydiiya xaqa iyo hanuunku halka uu kaa jiray inaad ku hagaagto qur-aankana dee haddaad u fiirsato aghariyada baadi iyo habow buu ku xukumaa wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun inta yarna badbaado ayuu ku xukumaa wa qaliilu min cibaadiya ashakuur bal nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay ummaddiisu saddex iyo toddobaatan fariiqo inay u kala kici doonaan dee wuxuu yidhi kullahaa fi nnaari ilaa waaxida alfirqatu nnaajiya waa mid keliya saddex iyo toddobaatanka ah waxaanu ku sifeeyey taa badbaadaysa maa ana calayhi wa asxaabii cidda ku sugan dariiqii rasuulka iyo saxaabadiisu ay hayeen marka khulaasadu waxay tahay dee farabadnaan haddii la doonayo labiyo toddobaatanba may baydheen oo baadi kuma dhaceene farabadnaantu waa halka halaagga iyo habowgu u badan yahaye ha isweydiin xaggee loo badan yahay ee waxaad isweydiisaa xagguu daliilku kaa jiraa qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waayo adiga berri toole dad lagu weydiin maayo ilaahay markaad hor tagto laakiin su-aashu waa maadaa ajabtum almursaliin rusushii maxaa ugu jawaabteen ma raacdeen oo ma rumayseen mise waad ka baydheen laakiin dadku jamaahiirtu xaggay martay laydin odhan maayo ile diintu dimuqraadiyad maahe allah waxau ihi ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa nebi moxamedo aclamu isagaa u ogaal badan man axadka yadilu ka habaabaya can sabiilihi jidkiisa cidda ka hallaabaysa ilaahay isagaa u ogaal badan wa huwa alle aclamu isagaa u ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanoonayna alle isagaa og oo cidda hallowday iyo cidda hanoontay ilaahay waa kala ogyahay oo isagama qaldana allah waxau ihi fakuluu mima dukira smullahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna dukira lagu xusay ismullaahi ilaahay magaciisa lagu xusay calayhi ay calaa dabxi gowriciisa magaca alle wixii lagu xusay ee lagu gowracay cuna in kuntum haddii aad ahaateen biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa muuminiina kuwa rumaysan haddaa ahaateen wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa taakuluu fii anlaa taakuluu inaydaan cunin maxaa idiinku sugnaaday mimaa kii xaggiisa aydaan wax ka cunin dukira lagu xusay ismullah ilaahay magaciisa calayhi korkiisa wixii magaca alle lagu xusay ee lagu gowracay inaydaan cunin maxaa idiinku sugnaaday waxaa lagu canaananayaa kuwii dee mushrikiinta ahaa ee yidhi waxaad idinku gowracdaan waa xaaraane wuxuu ilaahay dilay baa xalaala iyagoo bakhtiga u jeeda kuwaasaa lagu canaananayaa oo laleeyahay maxaa idiin sugnaadee wixii ilaahay magaciisa lagu xusay aydaan u cunayn ilan waa xalaaleh walxaal qad fasala ilaahay uu idiin kala dhigdhigu idiin kala saaray lakum idinka maa xarama wuxuu idinka xarimay calaykum korkiinna iyadoo rabbi wuxuu idinka xarimay idiin bayaamiyey oo idiin kala saaray oo idiin kala dhigdhigay oo aayaddii dee suuratulmaa-ida xurrimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri muxaramaadkii baa lagu bayaamiyey iyadoo markaa laydiin caddeeyey wixii laydinka xarimay ilaa maakii mooyaane uddirirtum laydiin dhibaato geliyey ilayhi ay ilaa aklihi cunidiisa yacnii wixii laydinka xarimay waa laydiin caddeeyey wixii laydiin dhibaato geliye cunistiisa mooyaane oo macnaha isagoo muxaram ah dee daruura idiin qabato isagu waa idiin bannaan yahay wa inna katiiran in fara badan la yudiluuna way hallaynayaan dadka biahwaa'ihim hawooyinkooda ayaa ay ku hallaynayaan oo bigayri cilmin cilmi la-aan ayaa ay ku hadlaynayaan ina rabbaka rabbigaa nebi moxamedow huwa rabbigaa aclamu isagaa u ogaal badan bilmuctadiina kuwa xadgudba wadaruu isaga taga daahira alithmi dembiga kiisa muuqda iyo wa baatinahu kiisa qarsoonba isaga taga culimmada qaarkood waxay ku fasireen daahirulithmiga dunuubta muuqatee jawaarixdii xubnaha ka dhacaysee la arkayo baatinkana wixii acmaalulquluub ee qalbiga ka dhacayeen la arkayn ayay ku kala fasireen wadaruu ka taga daahira alithmi dembiga kiisa muuqda iyo wa baatinahu kiisa qarsoonba kaana waa ku dhacayaa dembiga la qarsadana ee dadka lagala dhunto walow qalbigaba yuu ka dhicine kaana waa koobsanayaa alla waxaa wuhi ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbanaya alithma dembiga kuwa kasbanaya sayujza-uuna waxaa lagu abaalmarin doonaa bimaakii kaanuu ay ahaayeen yaqtarifuuna kuwa kasbada walaa taakuluuha cunina mimaa kii xaggiisa waxa ka cunina kaasoo lam yudkar aan lagu xusin ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi ay calaa dabxi gowriciisa magaca alle kaan lagu xusin waxbaha ka cunina wa inahu kaasi aan ilaahay magaciisa lagu xusini ama wa inahu ay ilaklu min dalik kaa in wax laga cunaa la fisqun daacad ka bax weeyaan ama kaa aan magaca alle lagu xusin ama magac kaloon kii ilaahay ahayn lagu gowracay la fisqun waa daacad ka bax ee diin maaha kaasi wa ina shayaatiina shayaadiintuna la yuuxuuna waxay u waxyoonayaan oy waswaasinayaan ilaa wliyaa'ihim asxaabtooda ayay waswaasinayaan oo waxoosugu sheegayaan maxay waxoosugu sheegayaan oo u waswaasinayaan liyujaadiluukum si ay idinkula murmaan kuwa awliyaau shaydaanku ay fii taxliili lmeyta yacni bakhtigu waa xalaal si ay idinkula doodaan ay u yidhaahdaan kan bakhtigaba ilaahay baa dile maxaa xaaraan ka dhigay waa xalaale waa siday ku dacweeyaan allah waxau ihi wa in atactumuuhum haddii aad kuwaa addeecdaan yacni shayaadiinta iyo awliyadooda xumaanta iyo sharka hoos isugu sheegaya waxa ay samaynayaan haddaad ku adeecdaan oo fii taxriimi alxalaali wa taxliili alxaraam yacni haddaad ku adeecdaan xaaraantay xalaashanayaan sida meytida iyo baktiga oo xaaraantii bay xalaalaynayaan ama waxa weeyaan xalaasha ay xarimayaan ee ay diidayaan sida neefkii magaca alle lagu gowracay xalaasha ahaa ilaan way isdaba mariyeen oo wixii alla u xalaaleeyena way xaaraansanayaan waxay leeyihin waxay idinku dishaan waa bakti wixii alla uu xarimay oo baktiga aan birsolina waxay odhanayaan isaguna wuu bannaanyih markaa wa in atactumuuhum haddaad mushrikiintaa iyo awliyadooda addeecdaan ood ku addeecdaan fii taxliili alxaraami wa taxriimi alxalaal xaaraantay xalaalaynayaan iyo xalaashay xaaraantinimaynayaan haddaad ku yeeshaan innakum idinku la mushrikuuna mushrikiin baa tihiin waayo culimmadu waxay yidhaahdeen dee ataacatu fi lkufri kufrun wataacatu fi lfisqi fisqun yacni ciddan la adeecayo gaalnimo iyo shirki haddaad ku adeecdood ku raacdayna dee waa gaalnimo iyo shirki faasiqnimo iyo wax gaalnimo ka sokeeya haddaad ku adeecdayna dee waa faasiqnimo marka daacadu yacni ciddaad adeecday waxaad ku adeecday xukunkeeday qaadanaysaa dee maanta taxliilu lxaraam wa taxriimu lxalaal waa gaalnimo ila ilaahay unbaa waxna xalaaleeyo waxna xaaraantinimeeyo oo waa xukum alle uu gaar u leeyaho on cidinla wadaagin altaxliilu wataxriim marka gaalnimadaa haddaad mushrikiin ku raacdaan dee idinkuna gaalaatiin macnihii muraadka waa intaa awaman ma mid kaasoo kaana ahaaday meyta mid dhintay waa xaalata kufrihi gaalka markuu ahaa mid ahaa meyd dhintay oo gaala oon qalbigiisa iimaan ku jirin kaas oo fa axyaynaahu dabeed aanu noolayno nuurka iimaanka qalbigiisa aanu gelinnay oo wajacalnaa aanu u yeelay lahu isaga nuuran iftiin waa iftiinkii iimaanka iyo qur-aanka eh iftiinkoo yamshi uu ku soconayo bihi nuurka fi nnaasi dadka dhexdooda kaasi kaman mid miyuu la mid yahay macnaha istifaamta halkaa ka macnee kaa markii hore bakti meyd ahaa gaal ah dabeed nuurka iimaanka aanu ku noolaynay kaman mid miyuu la mid yahay la mid ma ahe kaasoo mathaluhu tusaalihiisa iyo sifadiisu fi dulumaati dulumaadka dhexdiisa mid ku sugan uu ahaaday xaalka iyo sifadiisu kaasoo laysa blaysa aan ahaanin huwa isagu bikhaarijin mid ka dhexbaxaya minhaa dulumaadka iyo madowyadaa dhexdooda yacni kaa mahalkiisa iyo tusaalihiisu uu yahay inuu madowye ku dhex jiro oo dhinacna aanu uga dhaqaaqi karayn kaasi kaa miyuu la mid yahay waa maya laa yastawiyaani mathala labadaasi waa kaafiyo kala dheeri oo midna waa mu'min nool midna waa gaal dhintay oo madowye fara badan ku dhex jiro oo dulumaatun bacduhaa fowqa bacdin madow madow saaranoo gaalnimo iyo baadi iyo bidac iyo balaayo ayuu barhtanka ugu jiraa oo dhex dabaalanayaa allah waxaa u ihi kadalik ay kamaa zuyina lilmu'miniina aliimaanu sida jalaaleynka uu soo qadarayo sida mu'miniinta iimaanka loogu qurxiyey oo kale ila walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum marka kadalika ay kamaa zuyina lilmu'miniina aliimaanu sida mu'miniinta iimaanka loogu qurxiyey oo kale ayaa zuyina loogu qurxiyey lilkaafiriina kuwa gaalada ana maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya oo gaalnimo iyo xumaan ah qolo walba waxoodii baa loo qurxiyey kullun muyasarun limaa khuliqa lah alla waxa u ihi wakadalika jacalnaa fii kulli qarya waxa uu jalaalaynku soo qadarayaa ay wa kamaa jacalnaa fusaaqa makkata akaabirahaa sidaannu maka fusaaqdeedii iyo dembiilayaasheediiba uga yeelay kuweedii waaweynaayo horjoogayaasha u ahaa ilain maka waxa horjoogayaal u ahaa iyo madax iyo maalqabeen akaabira mujrimiiha dembiilayaasha iyo gaalada kuwoodii ugu waaweynaa madaxyoweyntoodii sanaadiidu quraysh ayaa dee maka haysatay marka macnuhu waxa weeyaan sida makaba gaaladaa madax looga dhigay ayaa sunnada alle horeba waxay ugu dareertoo soo jireen hore ahayd dee degaan iyo magaalo walba dembiilayaashoodaasi inay madax iyo horjoogayaal u noqdaan si ay shirqool iyo dhagar ugu sameeyaan dabeed cuquube iyo cadaab culus ay ugu mutaystaan macnuhu waa sidaa marka allah waxa u ihi wakadalik ay wa kamaa jacalnaa fusaaqa makkata akaabiraha sidaannu fusaaqdii iyo dembiilayaashii makaba aanu uga yeelnay kuwoodii waaweynaa ee u talinayay magaalada maka sidaasoo kale ayaanu jacalnaa uga yeelnay fii kulli qarya magaalo kasta dhexdeeda waxaanu ka yeelnay akaabira mujrimiihaa dembiilayaasheeda kuwoodii ugu waaweynaa ayaanu magaalo iyo degaan kasta ka yeelay kuwa dee madaxa ka ah u la makansiiyey liyamkuruu si ay shir ugu shirqool iyo makri falaan fiihaa qaryadaa dhexdeeda oo dabin iyo makri iyo shirqool ay u sameeyaan wamaa yamkuruuna mana shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda mooyaane cid kale shirqooli maayaan wamaa yashcuruuna mana dareensana imaamu shinqiidi adwaa-ulbayaanka akaabira mujrimiiha laba tafsiir buu ku tilmaamayaa tafsiirka hore waxa weeye akaabira mujrimiiha waa kaa aynu maray oo in laysaga dhigo mudaaf iyo mudaaf ilayh oo akaabira mujrimiiha waa mafcuululawalkii fii kulli qaryatinna waa mafcuulu haanigii oo sidaasaanu uga yeelay fii kulli qaryatin magaalo kasta dhexdeeda dembiilayaasheeda kuweedii ugu waaweynaa ayaanu ka yeelay fii kulli qarya kaasi waa tafsiir wuxuu odhanayaa tafsiirka labaad waa inaan laysku idaafayn ee akaabire iyo mujrimiihaana laysaga dhigo mafcuul awal iyo mafcuulu thaani oo mafcuulul awalka mujrimiiha laga dhigo mafcuulu thaanigana akaabirada markaana macnuhu wuxuu noqonayaa wakadalika sidaas oo kale ayaanu jacalnaa uga yeelay fii kulli qaryatin magaalo kasta dhexdeeda mujrimiihaa waa mafcuulul awalkee dembiilayaasheedii baanu ka yeelay akaabira kuwoodii waaweynaayee u talinayey oo macnuhu waxa uu noqonayaa ay jacalnaa mujrimiiha akaabiraha dembiilayaasheedii baanu ka yeelay madaxyaweyntoodii u talinasay waana nooc imtixaanoo dee lagu imtixaamayo oo kuwaa markii madax looga dhigay dee ma-aalkoodii wuxuu noqonayaa inay shirqool iyo makri iyo dhagar ay sameeyaan ilaahayna ka argoosto uu ciqaabo saasuu macnuhu noqonayaa alla waxaa uhi wakadalika sidaas oo kale ayaa jacalna aanu uga yeelay fii kulli qarya magaalo kasta dhexdeeda aanu uga yeelay akaabira mujrimiihaa dembiilayaasheeda kuwoodii ugu waaweynaa ayaanu ka yeelay oo aanu makansiinay ama mujrimiihaa qaryadaa dembiilayaasheedii baanu ka yeelay akaabira ay akaabiraha kuwoodii waaweynaa ee u talinayay liyamkuruu si ay u makriyaan oo shirqool iyo dhagar ugu dhigaan fiihaa qaryada dhexdeeda oo macnaha dee waa nooc imtixaamahoo si ay dembiga iyo makriga u siyaadsadaan cuquubad iyo cadaabkuna ugu libin laabanto wamaa yamkuruuna mana shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda mooyaane wamaa yashcuruuna mana dareemayaan oo ma garanayaan waidaa jaa-athum markay u timaado aayatun aayadii markay u timaado qaaluu waxay odhanayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa nuutaa ilaa nala siiyo midla maa shay mid lamida kaasoo uutiya la siiyey rusulullaahi rususha alle la siiyey waxay odhanayaan maalqabeenkii iyo madaxdii haddaanu nahay rumayn mayno ilaa naloo keeno wixii rusushii horeba loo keenay aayaad iyo mucjizaad allaahu alle aclamu isagaa u ogaal badan xaysu meesha yajcalu uu yeelayo risaalatahu fariintiisa iyo risaaladiisa cidda uu rasuul ka dhigayo iyo rasuulka inay rumayso cidda uu waafajinayo ilaahay isagaa og oo u ogaal badan ee cidna kala tashan maayo oo waxaa lagu fasiray allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ay man yajcaluhu rasuulan cidduu rasuul ka yeelayo ilaahay isagaa ogo dee cidna kala tashan maayo waxaa kaloo lagu fasiray ay man yuwafiquhu liqabuuli risaalati risaalada iyo rasuulka uu soo diray cidda uu waafajinayo aqbalitaankeeda ilaahay isagaa og sayusiibu waxaa haleeli doonaa aladiina kuwa ajramuu dembiga falay sakaarun dulli ayaa ku dhici doona cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun daran bimaa kaanuu ay bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa uu cadaabka iyo dulligaasu ugu dhacayaa yamkuruuna kuwa shirqoola ay ahaayeen oo yacni kuwa diinta iyo ehelkeedaba shirqoola ahaanshihii ay ahaayeen darteed ayaa dulligiiyo cadaabkaasi ugu habsanayaa faman axadka yuriid illaahu alla uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuu ballaadhinayaa sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka ayuu u ballaadhinayaa oo taacada iyo wanaagga ayaa u waafajinayaa una fudaydinayaa waanu macaansanayaa oo waa ku degayaa waman yurid ruuxa uu doono alleh an yudilahu inuu halleeyana yajcal wuxuu ka yeelayaa sadrahu laabtiisa dayiqaa mid cidhiidhiya xarajaa oo aada u cidhiidhi ah oo xarajan waa shadiidu dayq ama adyaqu dayq ayaa lagu fasiray cidhiidhi ka ugu cidhiidhiga badan marka waa un ta'kiid yacni waxa uu laabtiisa ka yeelayaa mid cidhiidhiyoon oo aada u sii cidhiidhi ah kaannamaa yasacadu sidii isagoo fananaya ama koraya oo kale fi samaa'i xagga samada nin koraya oo kale yacni diinta iyo khayrka samee waxay ku noqonaysaa culays sidii nin la yidhi samadaa sallaan la-aan kor dee waa mustaxiil inuu koro sidaasoo kaley ugu adkaanaysaa sida qalbiga iyo qaalabkaba looga daboolayo ee diinta iyo khayrka uu diidayo alla waxa uu yihi kadalika yajcalu allaahu rijsa kadalika sidaas oo kale yacni sida laabtiisa cidhiidhi looga dhigay kaa gaalka ah ee habowsaneen hanuunsanayn oo jamalku waxau odhanayaa kadalik ay mithla dalika aljacli yeelitaankaas oo kale ay jacli qalbihi dayiqan xaraja qalbigiisaa laga yeelay mid cidhiidhiyah cidhiidhigaa laga yeelay oo kale ayaa yajcalu allaahu alla uuga yeelayaa arrijsa cadaabka cala aladiina kuwii korkooda laa yuuminuuna aan rumaynayn macnaha labada jacli baa laysku shabbahayaa oo kaa sida qalbigiisa loo cidhiidhiyey oo kale ayaa kuwana loo cadaabayaa oo kaasina waa cadaab adduunye ku haysta kanna waa cadaabkii aakhirey ka adduunyadu uu sababayey allah waxau ihi wahaadaa siraatu rabbik jalaalaynku waxau odhanayaa ay aladii anta calayhi ya muxamed wahaadaa kani ay aladii anta calayhi ya muxamed kaa nebi muxamedow aad ku taagantaheed ku toosantahay ama ku dul sugan tahay siraatu rabbik rabbigaa jidkiisii weeyi mustaqiiman xaalu yahay mid toosan qad fasalna alaayaati aayaadka waanu caddaynoo waa kala dhigdhignay liqowmin qolo ayaanu u bayaaminay qolada oo yadakaruuna waan toobaya lahum waxa u sugnaaday kuwaa waan toobaya daaru salaami badbaadada daarteedii baa u sugan waxaa jannada daaru salaam loogu magacaabay lisalaamatiha min kulli aafatin wa cayb dhib oo dhan bay ka dhowran tahay oo laga badbaadiyey cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayaa daarta badbaadada ugu sugnaatay wa huwa alleh waliyuhum waa gargaarahooda arrinkooda tawaliyaya bimaa bisababi maa shay sababtii ayaanu ugu gargaarayaa arrinkoodana u maamulayaa shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya oo camalkii saalixa ahaa waa wilaayo caama dadkoo dhan dee arrinkooda alla isagaa mulkiyo cidi lama mulkida eh laakiin haadihi wilaayatun khaasa wahiya wilaayatu nnusra wata'yiid waa wilaayo gaaraho waa gargaarka iyo gurmadka iyo wanaagga uu kuwan u fidinayo ee ay ku mutaysteen camalka saalix ee ay samaynayeen wa yowma yaxshuruhum wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalin yaxshuruhum ilaahay uu soo ururinayo jamiican xaalayhin dhammaantood khalaa'iqdii oo dhan lasoo shirinayo qaa'ilan lahum u soo qadar xaal uu ku leeyahay rabbi yacni maalinta dadka alla uu soo shirinaya isagoo ku odhanaya yaa macshara aljinni jinka ururkiisi iyo jamaacadiisiiyow yacni jamaacadii jinkaay qad istakhartum waad badsateen allaylehe min al insi ay min idlaali linsi insiga hallayntiisa waa badsateen oo wax badan oo insi iyo aadami ah ayaad allaylehe hallayseen oo lugoyseen haddaa jinkii tihiin wa qaala waxay yidhaahdeen awliyaa'uhum jinka asxaabtoodii iyo awliyadoodii kuway isku shushubanayeen ee xigtada ay ahaayeen oo minal insi insiga ka mid ah insigii baa jawaabayoo jinka asxaabtoodii insiga ahayd waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow istamtaca wuu raaxaystay bacdunaa badhkayo bibacdin badhka kale ayuu ku raaxaystay macnaha waanu isku danaysannoo qoloba qolada kale danteeda iyo muraadkeeday ku gaadhay oo annaka jinku wuu nagu danaysto dee waanu u adeegi jiray oo waanu u hoggaansami jiray oo waanu ka baqan jiray oo iyagaabanu magangeli jiray markaa jinkii waa nagu intifaaceen annakuna waa ku intifaacnay oo xumaha iyo xaaraantay noo qurxin jireen oo noo fudaydin jireen oo noo sahli jireen markaa waxaanu nahay laba qolo oo qoloba qolada kale ku intifaacday adduunyada intay joogeen waa xumaanta iyo shahawaadka macaasida ay wada samaynayeen waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow istamtaca wuu ku raaxaystay bacdunaa barhkayo bibacdin barhka kale haddaanu jinkiiyo insigiinaay wa balagnaa waxaananu gaadhnay ajalanaa muddadayadii alladii muddadaasoo ajalta aad noo muddaysay lanaa annaka oo dee qiyaamadii iyo bacdigii ah waatan maanta nala soo bixiye nala soo saaray qaala markaa rabbi waxa uu ku odhanayaa annaaru naartu mahwaakum waa hoygiinna khaalidiina xaalaatihin kuwa ku waaraya fiiha naarta dhexdeeda ilaa maa shaaa allah inta alla uu doono mooye oo maxaa looga jeedaa inta alla uu doono mooye tafaasiir dhowraa lagu macneeyo waxaa ka mid a in la yidhaha ilaa maa shaaa allah min alawqaati alatii yakhrujuuna fiiha lishurbi alxamiim fainahu khaarijaha kama qaala tacaala uma ina marjacahum la ila aljaxiim waxaa suurowda macnaha muraadka in looga jeedo ilaa maa shaa allaahu inta alla uu doono mooyaane waa marka inta jaxiimo laga saaro biyaha kulayl dhaafee xamiimka lasoo waraabinayo waayo biyahaasi waa bannaankoo jaxiimo bannaankeeda yaallaan oo halkaasaa laga soo waraabinayaa dabadeed waa lagu soo celinayaa oo aayaddu waa ti ahay uma ina marjacahum la ila aljaxiimi jaxiimaa dee lagu soo celinayaa marka muraadku inuu yahay intaa u dhaxaysa xamiimka iyo jaxiima ee ay sii socdaan ay soo socdaan dee jaxiimo kuma dhex jiraan oo waa bannaankeeda muraadku inuu kaa yahay oo yatuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aanin labadaasay u dhaxeeyaan oo marna waa jaxiimo dhexdeedii mar xamiimkaa lasoo waraabinaya mar waa laga soo kaxaynayaa labada dhexdooda intay sii socdaan ay soo socdaan in muddadaa loo jeedo waa suurtagal ilaa maa shaa allah waxaa kaloo lagu fasiro ibnu cabbaas iyo khayrkiiba ay ku fasireen ilaa maadani waa bimacnaa man waxaana looga jeedaa khaalidiina xaalaadku waarasan fiiha naarta dhexdeeda ilaa maa shaa allah ay ilaa man shaa allah midka alla uu doono mooyaanuun ku waarayn oo waa kuwee waa kuwaan dembigoodu gaalnimo iyo shirki gaadhsiisnayn ee ahaa fusaaq laakiin muslimiin muwaxidiina oo qofka muslimkee towxiid ku dhintay ee gaalnimo dembigiisu ka sokeeyo naarta haba soo maree ku waari maayo waa laga soo saari ugu dambaynta sida caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay waayo ina rabbaka rabbigaa nebi maxamed ow xakiimun kii xikmad badan weeyaan caliimun ee ogaal badan allah waxaa yihi wakadalika ay kamaa wallayna aljinna cala alinsi ilan qisadii jinkaa lasoo maraye sidaa jinka aanu uga weli yeelay insiga ee jinkaba looga madax yeelay insigii daalimiinta ahaa ee barhkooda barhka kale ay madax ugu noqdeen daalimiintii jinka iyo insigu sidaasoo kale ayaanu walli aanu uga madax yeelaynaa oo madax uga dhigaynaa bacda adaalimiina daalimiinta barhkood bacdan ay calaa bacdin barh ka kale oo bacdan nasculkhaafid baa lagu nasbiyey oo ay calaa bacdin wakadaalika sidaasi oo kale ee jinka aanu madax insiga uga dhignay kuwaa isku tamatucay sidaasoo kale ayaanu walli aanu madax uga yeelaynaa bacda adaalimiina daalimiinta barhkood bacdan ay calaa bacdin barhkooda kale bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii ayaananu madax uga yeelaynaa barhkooda barhka kale shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada macnaha dembiga iyo dulmiga ay samaynayaan sababkiisa ayaa daalimiinta iyaga aanu isku imtixaamaynaa oo barhkoodba ay barhka kale madax u noqonayaan allah waxau ihi yaa macshara aljinni jinka ururkiisiiyow iyo wal insi insiga ururkiisiiyow yacnii jamaacadii jinka iyo insigow alam yaatikum miyaanu idiin iman rusulun rusuli miyaana idiin iman rusushoo minkum idinka idinka mid ah halkan jalaaleynku wuxuu odhanayaa rusulun minkum ay min majmuucikum ay bacdikum asaadiq bilinsi yacni miyaanay rusuli idiin iman minkum idinka idinka mid a wuxuu ku fasirayaa ay min majmuucikum yacni isku darkiinna kuwo ka mid ah ay bacdikum assaadiqi bilinsi barhkiin oo insiga ku rumoobaya rusul ka midihi miyaanay idiin iman jin iyo insiyow marka muxuu ixtiraasayaa jalaaludiin asuyuuti dee waxay culimmadu tilmaameen jinka rusul ka mida oo lasoo diray inaanay jirin rusul jina oo rususha waxaa laga soo diri jiray uun insiga rususha insiga ayuunbaana jin iyo insigaba rusul u ahaa oo loo soo wada diray marka iminka haddii sidan lagu daayo rusulun minkum maadaama la yidhi yaa macsharaljinni walinsi waxaa la moodayaa rusul jina iyo rusul insiga macnaha iyo muraadkuna sidaa ma aha waxaa kaloo kala duwan wuxuu u yidhi jalaaludiin asuyuudi min majmuucikum min jamiicikum lama odhan dhammaanti waayo jamiicu kulli waa ku wada rumoobi lahaa jin iyo insiba laakiin majmuucu waa isku darkiina qeyb ka mida unbuu ka mid yahay kulligiin ma aha oo farqibaa u dhexeeya isku darka majmuuca iyo jamiica waa kala duwan yihi marka jamalkuna taasunbuu sii qeexayaa oo odhanayaa waxa weeyaan waxaa looga jeedaa un majmuuca ay bacdikum oo mintan lafteedu dee waa bacdi iyo tabciid baa laga fahmayaa waxaa kaloo uu jamalku kusii qeexaya wuxuu odhanayaa sida aayaadkii yakhruju minhuma allu'lu'u walmarjaan iyo wajacala alqamara fiihinna nuuran oo kale weeyaan rusulun minkum oo aayadda raxmaan ee yakhruju minhuma allu'lu'u walmarjaanu waxaa looga jeedaa min majmuucihima ama min axadihima waayo macaadintan luulka iyo marjaanku iyo waxyaabahan qaaliga ah dee waxaa la yidhi waxay ka soo baxaan waa almaau lmaalix waa biyaha badda ee dhanaan ee kuwa macaani ee togaga ma aha marka minhumaa ay min axadihimaa ama min majmuucihimaa uu midkood ku rumoobayaa looga jeedaa iyadoo kolley mufasiriinta qaarkood ay tilmaamayaan labadaba inuu kasoo bixi karo laakiin jamalku isagu wuxuu tilmaamayaa ama uu doortay qowlka ah inaanu labadaba kasoo wada bixin luulka iyo marjaanku iyagu yahay min axadihimaa markaa sida tanba minhumaa loo yidhi iyadoo midkood loo jeedo ayaa minkum loo yidhi iyadoo insiga loo jeedo waxaa kaluu kusii xoojiyay aayadda kale ee wajacala alqamara fiihinna nuuran dayaxu toddobada same dhexdooda ma wada aha ee waa samaa udunyaha ina soo xigta uun markaa wajacala alqamara fiihinna maadaama ay samaawaadka midkood ku rumoobayso haddana fiihinna la yidhi tanna minkumta dee min bacdikum unbaa loo jeedaa oo insigii ah markaa khulaasada marka lasoo duuduubo waa wuxuu ku rumoobayaa uun minkum min bacdikum oo insigaa laakiin jinka rusul lagama soo dirin allah waxaa uhi yaa macshara aljinni jinka ururkiisiiow iyo walinsi insiga jamaacadiisiiow alam yaatikum miyaanu idiin iman rusulun rusul rususha oo minkum ay min majmuucikum yacni idinka majmuuciinna oo barhkiina waa insiga idinka ahaaday miyaanay rusushaasi idiin iman culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sida mujaahidba uu tilmaamay alrusulu min alinsi wannuduru min aljinni rususha insigaa laga soo diraa nudurta oo dee digayaasha dacwadda iyo ducaadda ana waa jinka oo rusushooda waxaa loo jeedaa bimacna nudur aayaddii qur-aanka ahayd maxay ahayd waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin markaa wuxuu ka daliishanayaa falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin kooxdaa jinka ka mid ah markii nebiga sala allahu caleyh wasalam ay dhegaysteen qur-aankii la dhammeeyey markii dee qur-aankii ay ka intihoodeen ee lagu wada akhriyey wallow ilaa qowmihim mundiriina baa layidhi waxay u jeesteen qoomkoodii iyagoo u digaya oo digayaalah marka waxaa la tilmaamayaa waa digayaal iyo nudure rusul ma aha oo rususha waxaa looga jeedaa in insigana rasuulle loo waxyooday laga soo diray jinkana nudur dadka u diga oo rususha waxay ka maqleen jinkooda sii gaadhsiiyaa looga jeedaaye iyagu rusul ma leh alam yaatikum miyaana idiin iman rusulun rusul oo minkum idinka idinka mid ay min bacdikum oo insigaa rususha oo yaqusuuna idinka warramaya oo idiin sheegaya calaykum korkiina idinka qisoonaya aayaati aayaadkayga idiin sheegaya oo wayundiruunakum idinka diga liqaa'a yowmikum maalinkiina la kulankiisa haadaa ee kani ah qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa jin iyo insigiiba waa markhaati kaceen qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa waa markhaati kacnay calaa anfusinaa nafahayaga waanu ku markhaati kacnay ay an qad bulliqnaa waxaanu nafahayaga ku markhaati kacnay inna la soo gaadhsiiyey oo rusul naloo soo diray kutubtii lagu soo dejiyena ayna soo gaadha ayaanu markhaati ka nahay waqaratum waxaa kadii oo lugooyey alxayaatu dunyaa noloshii adduunyaana lugoysay oo dagtay wa shahiduu waxay ku markhaati kaceen calaa anfusihim nafahooda annahum biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaaloobay oo gaalo ah waxay naftooda ku markhaati kaceen inay gaalo ahaayeen marka macnaha waxay ka markhaati kaceen dee xujadii inay ku qumtay waayo ilaahay wuxuu xukumay dee wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula inaanu alla cadaabayn cidna ilaa rasuul loo diro marka iyagaa afkooda ka qiray in rusushii iyo nadaaradii ay soo gaadhay laakiin iyagu ay diideen oo loogu taag waayey alla waxau ihi daalik arrinkaa la soo sheegay markhaati furkaa ay ka markhaati kaceen risaaladii inay soo gaadhay saabitun waxa uu ku sugan yahay markhaati furkaasi an lam yakun bian lam yakun inaanu ahaanin rabbuka rabbigaa nebi maxamedow inaanu ahaanin muhlika alquraa magaalooyinka kii halaagaya rabbigaa inaanu ahaanin bidulmin dulmi iyo gardarra ku halaagaya wa ahluhaa walxaalna halaagaya ahluhaa ehelkeedu haafiluuna kuwa moogan ay yihiin waxaa halkan alla ku tilmaamay yacni arrintaa markhaati furka iyo maragga ay fureen oo inay xujadii soo gaadhay ah waxay ku sugnaatay waayo ilaahay ma ahaa nin ku magaalo iyo degaanka dadka halkaa degan halaagaya oo dulmi iyo gardarre ku ku halaagaya ma ahaanin iyadoo ehelkeedu ay moogan yihiin oo macnaha aan rusulna loo dirin kutubna aan lagu soo dejin suurtagal ma aha marka wa ahluhaa yacnii nahyiga ah rabbigaa ma halaagayo wuxuu munsabi ku yaho uu ku duldhacayaa jumlada xaaliyadee wa ahluhaa haafiluuna yacnii rabbigaa marnaba suurtagal ma aha inuu dad dulmi ku halaago iyadoo ehelkeedu ay moogan yihiin oo rasuulna aanu u tegin kitaabna aan lagu soo dejin wax suurooba ma aha alla waxau ihi walikullin darajaatu mimaa camiluu walikullin ay walikulli caamilin mid kastoo camal fala waxa u sugnaaday shar iyo khayrkuu doonaha sameeye darajaatun darajooyin kala duwan baa u sugnaaday oo mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday camiluu ay sameeyeen oo min khayrin aw sharin khayr ama shar ah macnaha qof kastoo camal falaa khayr hadduu sameeyana wuxuu leeyahay darajaad kala sarreeya shar hadduu sameeyana waxa uu leeyahay xumaan iyo darakaad kala hooseeya marka waxaa la tilmaamayaa cumaasha camal fashay dee hadday wanaagsan yihiinna lahum darajaad kala sarreeya hadday xun yihiinna lahum darakaad kala hooseeya laakiin waxaa labadiiba maanta loogu idlaaqay sharkiiyo khayrkiiba darajaad waxaa la yidhaha waa min baabi taqliib oo labada dhinac dhinacuunbaa la xoog badnaysiiyo o la xaqsiiyo dhinacii khayrka ah kii kalena waa soo gelaya ilaan marka la kala saarayo waxay kale yihiin sharkiiyo khayrku darajaad iyo darakaad laakiin darajaad baa lagu kulmiyey min baabi yani taqliib sida waxa weeyaan dee cumarayn iyo qamarayn iyo alla waxau yihi markaa walikullin cid kastoo camal fasho waxa u sugnaatay sharan aw khayran darajaatun darajooyin kala tagsan oo kala sarreeya ama kala hooseeya ayaa u sugnaaday oo mimaa kii xaggiisa ayuu uga sugnaaday camiluu ay sameeyeen oo waxay sameeyeen shar iyo khayrba ayay dee ku abaaliyo darajo mudanayaan wamaa rabbuka rabbiga maani nebi muxamedow bikaafilin mid moogan camaa yacmaluuna waxay samaynayaan ilaahay ma moogana wa rabbuka rabbiga nebi muxamedow alghaniyu waa ka deeqtoomee haniga ah ee makhluuqaadkiisa ka maarmay dururaxmati ee naxariista u saaxiibka ah in yasha hadduu doono rabbiga yudhibkum waa idin tagsiinayaa wayastakhlif waxaanu keenayaa oo idinku bedelanayaa min bacdikum idinka dabadiin maa yashaau waxa uu doono kamaa anshaakum siduu idinkaba idinka abuuray min duriyati qawmin qolo tafiirtood qoladaasoo aakhariina kale idinkuba jiilal iyo qolooyin tegay sidaa uga soo jeedaan ee laydinka abuuray ayaa idinna inta laydin halaago kuwa kale laydinka abuuri allah waxau ihi innamaa tuucaduuna ay in lam yuhlikum faalaaakhiratu aatiya haddii baan u idin halaagin dee cadaabkii aakhiraba waa soo socdaa oo nin walba wuxuu mutaan la marinaya allah waxau ihi innamaa tuucaduuna waxa uun laydinku goodiyayaa inamaa ka tuucaduuna laydinku goodiyayaa la-aatin kiiman doona weeyi wamaa antum idinna maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelin kara oo ciriya dhultoona kagama carari kartaan qul waxaa tidhaha nebi muxamedow yaa qowmi qoomkaygiyow icmaluu camal fala calaa makaanatikum sidiinaa iyo dariiqadiinnaa ku camalfala innii caamilun aniguna waxaan ku camalfalayaa dariiqadayda iyo diintayda fa sawfa taclamuuna jeer dambe ama wakhti dambe aanad ogaan doontaan man axadka takuunu ay u ahaanaysa lahu isaga caaqibatu daari daarta cidhibteeda dambe ee wanaagsan ay daaru dunyaa waalaakhira labadaba way koobsanaysaa daarta adduunyo iyo ta aakhiro labada daaroodba cidhibtooda dambe ee wanaagsan cidda helaysa wakhti dambe a ogaan doontaan waayo innahu ina alamra washaana xaalkii arrinku waxa uu yahay laa yuflixu aldaalimuuna kuwa daalimiintii ma liibaanoona guul ma gaadhaan wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alleh mimaa kii xaggiisa waxay uga yeeleen daraa rabbi uu abuuray oo min alxarsi beerahii ayo walancaami nicmooleydiia nasiiban qayb bay uga yeeleen oo faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani lilaahi alla ayuu u sugan yahay bizacmihim sheegashadooda xaalay ku sugan yihiin wa haadaa kanina lishurakaaina shurakadayada asnaamtayada aanu ilaahay wax la wadaajinayno kaasa yacni kuwaasa iskale famaa kaana wixii u ahaaday lishurakaa'ihim shurakadooda waa asnaamtooda ay alle wax la wadaajinayaan waxay u gaar yeeleen falaa yasilu ma gaadhayo ilallaahi ilaahay xaggiisa gaadhi maayo wamaa kaana lilaah alla wixii u sugnaadayna fahuwa yasilu isagu waa gaadhayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda horta caqli xumadooda iyo baadilka waxay ku dhaqaaqeen waxaba bayaaminaya wajacaluu lilaahi mima dara'a dara'na waa bimacnaa khalaqa ilaahay wuxuu isagu abuuray unbay kala qaybiyeena waxay iyagu abuureen ma aha marka wuxuu alla lahaaye isaguu abuuray ayuunbay caqli xumadooda intay kala qaybqaybiyeen unbay xoolihii intaa xerada halkaa ku oodeenna waxay yidhahdeen asnaamtayadaa leh intaana ilaahay baa leh markaasaa weliba caqli xumadoodu waxay xukumeen waxay ilaahay u nisbeeyeenay yidhaahdeen intaa xoolaha xerada allah iska leh kaasi asnaamtooda waxay u gaar yeeleen wuu soo gaadhayaa oo wuu soo gaadhayaa waxaa looga jeedaa macnaha intay neef halkaa ka soo qaadaan bay xeradii asnaamta gelinayaan sababtuna waxa weeye kii asnaamta ay u gaar yeeleen hadduu dhinto ama xanuunsado ama wax ku dhaco waxay uga soo badayaanay uga soo bedelayaan kay ilaahay u nisbeeyeen oo waxay odhanayaan ilaahay waxba uma baahnee neefkan halkan ka soo saara oo asnaamtana masaakiina siiya marti hadday u timaado ama dad baahan kaa asnaamta ay u gaar yeeleen waxba ka soo saari maayaane kanay odhanayaan isagu ilaahay uma baahno oy ka soo saarayaan oy ka marti soorayaan marka waa caqli xumadoodu halkay gaadhay wixii shurakada ay u yeeleen xaggan u tallaabin maayaan waxay halkan ilaahay u yeeleenna way ka soo qaadayaan waxay uun tilmaamaysaa caqli xuma halkay ka gaadhay wa jacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle mimaa kii xaggiisa waxay uga yeeleen daraa u abuuray min alxarsi beeraha xaaluu ka mid yahay iyo walancaami xoolaha nasiiban qayb bay uga yeeleen oo faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani lilaahi allah ayuu u sugnaaday bizacmihim sheegashadooda iyagoo ku dul sugan wa haadaakanna lishurakaainaa asnaamtayada aanu alle wax la wadaajinayno ayuu u sugnaaday bay odhanayaan famaa kaana wixii u ahaaday lishurakaaihim shurakadooda ay ilaahay wax la wadaajinayaan wixii u sugnaaday ee xoola ama beera falaa yasilu gaadhi maayo ilallaah ilaahay xaggiisa gaadhi maayo oo xaggaa yacnii xoolahay alla u gaar yeeleen ku dari maayaan wamaa kaana wixii u ahaaday lilaah ilaahay wixii u ahaaday yidhaahdeen allaa lena fahuwa isagu yasilu waxa uu gaadhayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda ay ilaahay wax la wadaajinayaan oo intay xaggii ka soo saaraan ayay xaggii asnaamtooda ku buuxinayaan wixii ka dhinma allah waxa uu idhi saaa allailaahe waxa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan baa allailaahe xumaaday wakadalika zayana ay mithla dalika tasyiin qurxintaa oo kale sidaa ay shurakadoodii iyo mushrikiinta iyo shaydaanku ugu qurxiyo xoolahoodii inay kala qaybqaybiyaan qurxintaasoo kale ayaa zayana wuu qurxiyey likatiirin in fara badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid a qatla awlaadihim ubadkooda leyntooda waxa u qurxiyey shurakaa'uhum shurakadoodii waa asnaamtay ilaahay wax la wadaajinayeen ayaa u qurxiyey inay ubadkooda laayaan maxay ugu qurxiyeen liyurduuhum si ay u halaagaan kuwa sidan samaynaya iyo waliyalbisuu si ay uga dheehgeliyaan calayhim korkooda diinahum diintooda si ay uga qasaan oo uga dheehgeliyaan oo uga shakiyaan walow shaaa allah ilaahay hadduu dooni lahaa ay cadama ficlihim dalika maa facaluuhudaa laga fahmaya walow shaaa allah hadduu ilaahay dooni lahaa ma doonine cadama ficlihim daalik sidaa inaanay samayn ilaahay hadduu dooni lahaa muu doonine maa facaluuhu sidaa may sameeyeen laakiin allah doonayoo qadarkan dee ilaahay baa qadaray inay gaalnimadan iyo shirkigan galaan oo sidaasay u gaaloobeen ee fadarhum isaga tag nebi moxamedow iyaga iyo wamaa yaftaruuna iyaga iyo waxay been abuuranayaanba isaga tag nebi moxamedow wallahu aclam